Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Xukuumadda Federaalk ah ee Soomaaliya, Daa'ud Aweys Jaamac ayaa maanta xarunta Wasaaradda Warfaafinta kulan gaar ah waxa uu kula yeeshay maamulka jaamacadda Muqdisho oo uu horkacayo guddoomiyaha jaamacadda Dr. Ibraahim Maxamed Mursal. Wasiirka ayaa waxa uu kulanka ku wehelinayay Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Mudane Abdirixmaan Yuusuf Al Cadaala iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Mudane Cabdulaahi Xayir Ducaale. Maamulka Wasaaradda Warfaafinta iyo Jaamacadda Muqdisho ayaa isku afgartay inay bilaabaan wada shaqayn iskaashi ah kaasi oo lagu horumarinayo dhinacyada horumarinta warbaahinta dhaqanka, dalxiiska iyo wacyigelinta bulshada. Wasiir Aweys Jaamac iyo Guddoomiyaha Ibraahim Maxamed Mursal oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay in qodobo muhiim ah ay isku afgarteen labada dhinac.
maanta waxaan nasiib u yeelanay inaan guddoomiyaha jaamacadda muqdisho aan ku qaabilno xarunta wasaaradda Een, arrimaha ugu waaweyn aan ka hadalna ama ajendaheena wuxuu ahaa sidii wada shaqayn buuxda u dhex mari lahaa wasaaradda een, eh, warfaafinta iyo jaamacadda muqdisho oo arrimaha aan ka wada shaqayn karna ay ka mid yihiin barnaamijyada jaamacadda bixisida arrimaha saxaafadda eh, arrimaha dalxiiska oo aan rabno haatan inaan wada shaqayn buuxda ka yeelano iyo arrimaha dhaqanka intaba waxaan filayaa inay noqon doonaan mowduucyo wax weyn ka tari doona siyaasadda dowladda eh, dhinaca wacyigelinta dhinaca horumarinta eh, adeegyada kala duwan ee bulshada u baahan tahay ha noqoto dhinaca warbaahinta dhinaca dalxiiska iyo dhinaca dhaqanka markaan ka hadlayno dhinaca dalxiiska waxaan ognahay dalxiisku inuu lu- kaalin weyn ka qaato arrimaha dhaqaalaha si marka taasi loo xaqiijiyo waxay u baahan tahay in la diyaariyo kaadiriin dhinaca aqoonta ka dhisan oo markaasi wax weyn ka tari kara in ay ka shaqeeyaan eh, kaabayaasha dhaqaalaha dhinaca dalxiiska ee dalka marka si taasi loo gaaro waxaa wasaaradda hore u samaysay een, eh, cilmi baaris ku saabsan sida dalxiiska soomaaliya dib loogu soo nooleyn lahaa waxaana ka mid ahaa abuurista macad laga barto arrimaha dalxiiska oo markaasi dhallinyaro badan ay ka faa'iidaysan karaan Eh, taas ayaa markaasi muhiimadda koowaad aan siin doonaa wada shaqaynta aan la yeelan doono jaamacadda waan uga mahadcelinaynaa jaamacadda in ay diyaar u tahay wada shaqaynta ay la yeelanayso wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska